asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah barasaabka ismaamulka nairobi oo iska fogeeyey eedeemo loo soo jeediyey roobab xooggan oo ka daaya caasimadda dalka ee nairobi iyo hay-adda sadmo oo gargaar gaarsiisay deegaanada hiirshabeelle intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo sabtiya taariikhdun ay ku beegan tahay afarta bisha shanaad ee sanadka labada kun afariy labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran barasaabka ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa beeniyey warar lagu baahiyey qeyb ka mid a warbaahinada dalka oo sheegayey in kountiga u lumiyey lacag dhan boqol afartan iyo afar milyan oo ay dowladda france ugu deeqday barnaamijka ee dhiishina gudoomiye sakaja oo ka hor hadlayay guddiga sanadka u qaabilsan awood qeybsiga iyo xiriirka dowladaha ee machakos ayaa caddeeyey in deeqdani ay ugu deeqeen food for education si ay ugu taageeraan barnaamijkooda quudinta dugsiyada oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee nairobi wuxuuna carabka ku dhuftay in lacagtaasi aan si toos ah loo siinin dowladda hoose ee magaalada nairobi gudoomiyaha nairobi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in lacagta la tilmaamay in loo isticmaalay kabitaanka cuntada si loogu taageero shan iyo labaatan kun oo arday ah oo aan awoodin inay iska bixiyaan shan shilin loogana baahan yahay cunto kasta waa canu kastaba waxa uu sharaxay in barnaamijka dhiishiina ay hadda siiso boqol siddeetan iyo afar kun oo cuntaa ardayda maalintii taasi oo daboolaysa kalabar saddex boqol iyo lixdan kun ee caruurta iminkana diiwaan gashan gudoomiyaha caasimadda dalka ee nairobi waxa uu rajeynayey in ay kororto tirada caruurta cuntada ku helaysa barnaamijka quudinta dugsiyada marka iskuullada dib loo fura iyada oo lagu kordhinayo siddeed dugsi oo cusuba dhallinyaro aan qaangaarin ayaa u badan dadkii ku nafaayey dhibaatadii ka dhacday maymaahu ee ismaamulka nakuru taasoo gallaaftay nolosha konton iyo laba qof sida lagu sheegay tirooyinkii ugu dambeeyey ay dowladda soo saartay meydadka konton iyo labaga ah ee la soo saaray siddeetan waa siddeed labaatan ka mid ah waxa ay ahaayeen da-yar oo aan qaangaarin shaqaale dheeraad ah oo ka socda ciidamada k d f ta iyo n y s ta ayaa la geeyey aaggaasi si ay u caawiyaan dadaallada soo kabashaday inay u fidiyaan gargaar dadkii dhibaatada ay saameysay waxaa sidoo kale socdaa qorshayaal lagu dhisayo boqol biyo-xireenno meyga ah iyo kun biyo-xireenno dhexdhexaad ah si looga faa'iideysto rababka ka da-aya guud ahaan ee dalka caasimadda nairobi waxaa iminkani ka socdaa robab aada u xoogan iyadoona ay hakad badan ku jiraan isku socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya hay-adda sodma ayaa gaadiid sida shiixnado gargaara u dirtay shacabkii ku barakacay colaadda deegaanka iji maamulka hay-adda sodma ayaana ka warbixiyey gargaarka la gaarsiiyey deegaanada hiirshabeelle oo ay dagaallo xoogan ka dhaceen iyadoona ay ku barakaceen qoysas aada u tiro badan waxaan joognaa baqaarada hay-adda maareynta masiibooyinka macaali wasiir waxaan halkan ku diyaarsan toban gaari oo aan la rabno dad dhibaato weyn ka soo gaartay dagaallo ka dhacay tuulada iji oo ay dadkaasi ku barakaceen guryaha laga gubay saa aan warka ku haynaahay bannaanada daadsan waxaan rabnaa inay raashinkan iyo teendhooyin la socdo in dadkaasi dibudejin loogu sameeyo oo guryahooda lagu celsho dad barakacyaala hadda ayay naga bateen ma rabno qof kaleentoodoo naga soo barakacdo waxaan idinkana idinkula dardaarmaynaa in dadka loo kaalmeeyo la joojiyo dagaalada qabiilada iyo dhibaatada ka socoto aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaynaa reer shabeelle haddaad tihiin shaqada culusaad wadaan waana ku mahadsan tihiin waxaan rabnaa tuulada iji dadka ka soo barakacay ayaa loogu talagalay raashinkan iyo hoyga oo teendhooyin ka kooban waxaan rabaa inaan u mahad celisho dowladda walaalaha ee imaaraadka oo mar kasta xaalad noocan oo kalea ay nala soo deristo ama fatahaad eh ama abaar dheh labadaba runtii caawimaad xoog leh ka geysato waxaan runtii si khaasa uga mahad celinayaa arrintan hadda aan u taagannahay inay iyagu leeyihiin kaalmayntooda iyo garab istaaggooda aad iyo aadayna ugu mahadsan yihiin runtii dowladaha saaxiibada nala ah oo aad noo garab taaganayna ka mid yihiin aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin dalaan kadib hay-adda waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka aan xadka lahayn ee ay u hayso ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ee, hirshabeelle haddaan nahay runtii aad ayaan ugu mahad celinaynaa aad ayaan maaragta dadaalkeeda ugu ammaanaynaa shaqada wanaagsan ee ay waddo hadda waxaan halkan kula wareegaynaa toban gaari oo raashin kala duwan ah iyo teendhooyin oo la gaarsiihayo dad dhibaatooyin ay ku gaareen ee bannaanka ay daadsan yihiin dhibaata runtii aad u xoog badan oo ay hayso ay maanta daadsan yihiin geedaha hoostoora dhanka caalamka israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay siisay xamaas hal toddobaad inay ku heshiiyaan xabajoojin iyo heshiis isdhaafsi maxaabiis ah iyadoona ku hanjabtay inay duulaan dhulka ku qaadi doonto magaalada rafa waa haddii xamaas ay diidaan inay isdhaafsadaan maxaabiista wafdi ka socda xamaas ayaana ku sugan dalka masar si looga wada xaajoodo xabajoojinta marinka khaza dhanka ciyaaraha kulanka ugu soo horeeya ee galabta horyaalka ingiriiska waxaa u dhexmari doonaa kooxda arsenal iyo kooxda ee bournemouth intaasina waxay nooga dhan warkii xilligan kala socoteen idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisu yahay waa w w w star f m c o k e